Wadada dheer ee isku xirta buurta Janta iyo xerada Lamagalay ee magaalada Beledweyne oo ah mid aad u burbursan ayaa waxaa dhib badan kala kulma dhalinyarada ku shaqaysata moota bajaajka. Markii la gaaro xilli roobaadka, wadadan waxaa ka dhaco shilal aad u badan kuwaasoo sababa biyaha fadhiista meelaha godadka ah. Qaar ka mid a dhalinyaradan ayaa raadiyo Beerlo uga warramay dhibaatada ay ku qabaan wadadan, iyagoo codsaday in sida ugu dhaqsiyaha badan loo dhiso.
waxaan ku jiraa jaaleyda oo magaalada beledweyne ka shaqaysato runtii dhibaato weyn oo saa'id ah oo macnaha ayaan wadadan ku qabnaa oo magaalada dhexdeeda marto xag dhiiqaadeel lihin iyo xag maarkin oo macnaha burburba magaalada waxaa ka dhaca waagii bere shilal ee isku dhacayaan gaadiidka iyo bajaajka marka xe- dhibaato weyn aan ku qabnaa magaalada dhameed mashtambe ceelii oo macnaha oo bulshada ku wada socotay haddii burbur ka muuqdo dhibaato weyn ay ummadda wada qabtaa marka xe- waxaan ka codsanayaa dowladda hoose oo federaalka in macnaha sida u dhaqsiyaa badan oo deg dega ee macnaha wax noogu qabato maadaama dhalinyarada gobolka ka shaqaysata aan nahay maamulkana waxaan u sheegaynaa inay fududeeyaan wax walbeeto macnaha waxay ahayd oo ayaka looga baahdo ee garab istaag ku sameeyaan dalkooda ka sidaa daraaddeed biyo badanaa fara fadhiyo biyo baxdiyaa jijabisay macnaha waxay ahayd gadaalna lama dhisin gadaasheedna lama dhisin siday biyo baxda u martay guddiga gaadiidka bisa ayaan dhexdaas waxay ku shubeen carro oo ka bilaabato saldhigga gobolka oo beledweyne ilaa iyo nuur xawaad ayay guddiga gaadiid ka dhiseen kheyr allaha siiyo ayakane wixii kaloo macnaha oo saa'ide oo macnaha ama laami oo orjinaha leh oo kale wax aan hayno ma leh waxa waaye bijaaleyda magaalada aan nahay waa ku dhexbaad badan baa ku qabnaa markuu roobabku yimaado godadkii oo kaa qorsan bajaajii oo ku gadoonta ciqaba aad u dhib badan aa lagu qabaa oo wada hallaaba mase waxaa jeclaan lahayn ma- wadadaas in noola sameeyo jaanta iyo magaalada hoose dhexdooda aad bay u rafaadsan tahay godad badan baa ka qodan iyo baxadiyaa hallaysay aad baa ugu rafaadsannahay dowladda hoose waxaan ka codsanaynaa in wadadaas ay noo dhisto ciidanka dowladda meesha marka dhibkaasaana haysta anaku shacabka haddaan nahay oo bijaaleyda magaalada ah shilkeedaa imaaday shil badan laba bajaad isku dhacdo baabuurada bajaajada ku dhacayaan godadkii looma jeedayo oo roobabaa da'aa gudkii oo kaa qarsan oo bajaada kaaga dhacayso kaaga godoomaysa shalalkaasaana haysta Sanadihii ugu dambeeyey, wadadan ma helin wax dhisma ama dayactira taasoo sababtay inay fariistaan biyo kadibna ay ka dhacaan shilal khasaare kala duwan geysto.